kulan wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadiya haysana ee magaalada jawhar toddobaadkii baadahan oo kale ayaad barateen in aan halkan idinkaga soo gudbiy barnaamijka ka aan kusoo qaadano mowduucyo kala duwan hadduu eebwenraalkan hodana barnaamijka toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa munaasabad dhiirigelin ah oo loo sameeyey ardayda iskuulka bii cadde ee fasalka sideedaad kuwaasi ee imtixaanka ugu soo idlaaday gudaha magaalada jawhar ee caasimada hirshabelle balse intaan u gudgalin barnaamijka fariinta gaaban
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
soonabad wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo ah zaare cabdixuseen dhanka iyo farsamada oo injineer saki sida hordhac barnaamijkaba aad ku maqasheen waxaa magaalada jawhar lagu qabtay munaasabad si heersaraa loo soo agaasimay oo lagu dhiirigelinayay ardayda dugsiga dhexe ee iskuulka biicadde kuwaas oo u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad munaasabadan oo ahayd mid lagu muujinayay taageero kalsoonigelinta iyo dhiirigelinta ayaa waxaa kasoo qaybgalay maamulka iskuulka biicadde bahda waxbarashada mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabelle iyo marti sharaf kale waxaana sidoo kale goobta laga jeediyay khudbado kala duwan oo lagu ammaanaya dadaalka ardayda iyo kaalinta waxbarasho ay kaga jiraan horumarinta bulshada ugu horeen waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah ardayda islamarkaana muujiyay dareenkooda farxadeed iyo sida ay u arkaan munaasabadan waxaayna u mahad celiyeen cid walba oo ka garab geysatay dhiirigelintan loo sameeyey ardayda bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah awalan alla subxaana watacaala ayaa mahad iskale oo caawaankan lagu soo kulmiyey waxaa kaloo mahad celinayaa maamulkeena iyo macalimiinteena iyo dhammaan qof walbo yani garab lagu soo siiyey maanta harka inaan soo gaarno waa u mahad celinaynaa dhammaantood iyo wasaaradda waxbarashada hirshabeelle runtii dadaal iyo rafaad badan kadib ugu dambeyntii waxaan galla imtixaankii dugsiga dhexe maanta ayuu noo soo gabagaboobay alxamdulilah aad ayaa ugu faraxsanahnay inaa yani imtixaanku maanta oo noo soo dhammaado mar kale ayuu nasiib u yeeshay inuu iskuulka furmo biicadde annagana waxaan ahnay ardadii lagu bilaabo ayaanan iskuulka biicadde waxaan nasiib u yeelanay inaan maxeetood imtixaankii juhur aan ku galno degmada juhur aan ku galno alxamdulilah taas ilahay ku mahadsan iyo waalidiinteena oo ayagana garab nagu soo siiyeen aada mahadsan marka hore waxaa u mahad celinaynaa allah subxaana wa tacaala marka xiga maamulaa marka xiga waalidiinta marka xiga bulshada weynta kasoo jeeda biicadeen dhammaan waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaan rajeynaha inaad qalbiga nagala joogtihiin inkastoo naga maqan tihiin waxaan rajeynaa insha allah heerkan iyo heerar kaloo kasii bada inaan gaarno oona ku gaarno degmadeena ilaa iyo foonfoorka ay qali joogno aa jaamacadna meesha nagula geeyo bahda ugu horeyso axad waxaana ah burburka kadib inaan ardayda ugu horeyso sideedaad ah qalijabana aan naqano aan degmadeena matalno insha allah guulal badan inoo soo wanaa rajeynaa kaalmaha ugu horeysan inaan kasoo noqono dhammaanna waxaa u mahad celinaa wasaaradda waxbarashada hirshabeelle waxaa leenahay waa mahadsantihiin qalbiga idinka ogsoonahe waa mahadsantihiin dhammaan ardayda macalimiinta iyo kasoo qaybgalayaasha xafladda waa idin salaamo dhammaantiin allah subxaana wa tacaala ay mahadooda dhan u sugnaatay oo imtixaanka si nabada noogu soo dhameeyey waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo ardaydii ugu horreysay ee ee ardaydii ugu horreysay ee ka socda degmada biicadda ee ugu fadhiisata imtixaanka hirshabeelle marka xiga way mahad u sugnaatay maamulka iyo macalimiinta marka xiga waxay mahad u sugnaatay waalidiinta kadib waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada hirshabeelle hirshabeelle oo fadhiga noogu keenta waxbarashada waxaan jeclaan ina- inaan dhammaanteen natiijo wanaagsan oo aan ku faraxno wada keeno maxaad celinayaa ee, maamulkeena iyo macalimiinteena iyo dhammaan qof walbo yacni garab lagu soo siiyey maanta halka inaan soo gaarno waa u mahad celinaynaa dhammaantood iyo wasaaradda waxbarashada hirshabeelle ee, runtii dadaal iyo rafaad badan kadib ee, ugu dambeyntii waxaan galnay imtixaankii dugsiga dhexe ee, maanta ayuu noo soo gabagaboobay alxamdulilah aad ayaan ugu faraxsanahay inaa yacni imtixaanku maanta uu noo soo dhammaado hagaag dhegaystayaal weli waxaad degeysanaysaan waa barnaamijka waxbarashada raadiyo heesnaa ee magaalada jowhar dhinaca kale maamulka iskuulka biya caddeeh iyo marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa dhankooda soo jeediyey hadallo dhiirigelin ah Aa, mahad celintaas iska leh oo ardayda heerkaa soo gaarsiiyey wasaaradda waxbarashada dowladda hirshabeelle oo ugu horeeya wasiirka waxbarashada dowladda hirshabeelle wasiir siciid xagan camalow agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada agaasime amiin mukhtaar axmed runtii degmada waxay ka qabteen dhanka waxbarashada markii la yidhaha waxa weyn degmada biicadde waxay noo qabteen shaqo weyn runtii waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaan u mahad celinaynaa ardaydii markii ma- ay ku dhacday mushkiladii isguulaad badan oo ka qayb qaatay inay waxbarashadoodii hore ugu sii wadaan uu ka mid yahay isguulka la yidhahdo mu'asasatu daarulqudus waa isguul furuuc badan lahaa ku yiila degmada yaagshid waxa- runtii waxaan leenahay reer daarulqudus waa mahadsantihiin halkaana mahad celin uga jeedinaynaa iyo isguulaadka kale oo sharafta badan oo degmada jowhar ka mid ah isguulaadka ku yaalo runtii iyagana waa u mahad celinaynaa intaas kabacdi waxaan u mahad celinaynaa marti sharafta qiimaha badan oo horuu soo sheegay iyo agaasima cabdixumow oo runtii hoolkan sharafta badan oo quruxda badanna nagu casuumay runtii igana waxaan leenahay waa mahadsantihiin runtii waxaa kaloon u mahad celinaynaa macalimiinta sharafta badneed oo ardaydan kusoo tacbay waxbarashada iyagana waxaan leenahay waa mahadsantihiin iyo waalidiintii runtii waxaan leenahay mahad idinka gaarto waxaan aad ugu faraxsanahay caawa haddii aan gefano hadalkayaan layla yaabine waxoogaa waa qiiroosanahe Ee, burburkii kadib in arday fasalkii sideedaad ay kasoo baxdo degmada biicadde dowladda siyaad barre kabacdi oo ardayda ugu horeysa dugsidha hadda u sugnaatay ilaahayna soo geersiiyey ee, arday ka timid biyacadda inay ku gasho imtixaan jowhar oo sideedaad ah oo u socoto ee, waxyaabo badan oo sheegay maamulaha iga horreeyey oo waxbarasho ah marka waxaan leeyahay ee, war intii iga horeysay iyo intii iga dambaysaa sheegi doonto war badan ma aqaano ee, ardayay waxaan leeyahay soo dhawaada Een, waxaa farxaddii ah inaan maanta ka hor muuqdo een, arday aan ka mid ahaa macalimiintooda oo ka gudbayso heerka dugsiga dhexe oo gudbayso dug sare waa sharaf aada u weyn ay ii tahay Een, waxaan rabaa inaan mahad celiyo een, wasaaradda waxbarashada hirshabeelle oo maanta u suurtagelisay deegaanka in waxbarashadii dib loo loo yagleelo oo in muddaa ka maqneeda saaxadda Een, ugu dambeys waxaan rabaa inaan la dardaarmo ardayda oo aan idhaaho yacni maanta guusha aad gaarteen macnaha ma aha mid dhammaada yacni waddadii aad hadda taagan tihiin een, heerar badanaa idiin dhiman hadafkiina ka xaqiijiya waa inaan idiin sheego ardayay waxbarasho hadda ay koow idin tahay ogaada wixii aad soo marteen bilow bilow bay ahayd wax koow ma joogtiin marxalooyinka idin dhiman dad yaryaraad tihiin waa secondary oo afar sano ah iyo jaamacadoo afar sano ah laba sano oo master ah iyo laba sano oo b h d ah arrintiina ma dhowa marka diyaargaroow hase fiican ha loo diyaargaroobo marada dhexda ha lagu xirto biicadde markaan cajaladda dib u rogo adinka xilligaas haddaad dhalateenna waa wax yaryariis umaad ahaydeen yani aada wax ma fahmi kartiin labadii kun iyo labadii labadii kun iyo saddexdii ayaanu anagoo meeshaasu iskuulka furnay biicadda waxaa yidhaha musa iskuul ayaan ka furnay allah u naxariistee dhismaha jenaraal maxamed cabdi ayaa oday u ahaa jaaliyadda ayuu aada ugu shaqeeyey iskuulkaas markii la sameyna oo la qalabeeyey maamule xasan cumar ayaa looga dhigay qalabayntii iyo manhajkii annaga oo dalladda waxbarashada shabeelle gobolka shabeellaha dhexe ayaa qalabaynoo meesha geynay aniga infacto wax badan ayaan ku noqnoqday biicadde si ay tacliinteeda ay didabadu ugu aasan qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka aynu isla soo gaarna aan uga hadlayno munaasabadda dhiirigelinta ee loo sameeyey ardayda iskuulka biicadde ee magaalada jowhar haddaba qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay ee ka socotay wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabelle ayaa dhankooda madasha ka jeediyey hadallo iyagoona hambalyo iyo bogaadin u diray dhammaan ardayda biicadde sida ay uga go-an tahay waxbarashada tan kale waxaan leeyahay horta marka hore hambalyo hambalyo hambalyo waxaan rajaynaa dhibcaha aad ka kaysan doontaan inaad dhibca fiican ka heli doontaan insha allah wasaaradda waxbarashada insha allah haduu ilaah yidhaaho weliba dhibca aad ku wada qanacdaan waayo dadaalkiina iyo juhdigiina iyo meeshaa ka imaadeen waxaan fahmi karaa baahida ay u qabtaan waxbarasho inay waxbarataan anaka wasaarad ahaanna yani waan garab taagannahay insha allah waxaan rajaynaa inaan ku laabano deegaanadeeni anako intaan ka qurux badan maanta caawa haddeed yani biicadda iyo haleed yani xur waxaan rajayn lahay xafladdan inay ka weynaa laheyd aan martin iyo ahaa lahayn laakiin caawa deegaanka inay joogtaan waxaan rajaynayaa in kuwa form four ah inaad yani imtixaanka xagga aad yani aan ku xafladaysan insha allah waana mahadsantihiin ardayda ugu nasiibka badneeday oo waxay naqotay degmada biicaddo waxaa waaye ardaydu biicadde inay ka baxaanay xamar tagaan iyagoon habartoodii abood la jirin ayay waxbarashadu doonan jireen laakiin idinkii waxaa nasiib u yeelateen idinkoo hooyadiin iyo aabbihiin la jiro ayaad waxbarasho hesheen maanta hadda waxbarashadu bilaabay idiin tahay wax badanaa idiin dhiman waxaan aada aada ugu rajaweynahay ilaahayna aan ka sugaynaa inaad ku dhammaystirtiin degmadiina bicadda
oo runtii ah waxbarashada maanta ay bilaaw idiin tahay maanta bilaaweysaan ma ahan inaad waxbarashadii aad dhammayseen bal wakti fara badana idinkaga dhiman sida uu sheeg idiin sheegayba ustaadka oo secondary-a gelaysaan jaamacada idiin harsan waxaan ku yidhahdaa almost afar sano iyo lix sano hadba waxa ay noqoto ah mastera idiin sii harsan marka runtii bilaaw ay idiin tahay annagana waxaa runtii sharaf noo ah inaan bilaawga waxbarashadiina aan dhiirigelin idinkugu imaano waxaan rabnaa marka inaan idinkula dardaarano waxbarashadu mar walbo waxaa waaye ardayga ama qofka waxbartay dadka kale uu ka duwan yahay muuqaal ahaan aada uga duwan yahay maxaa yeelay allah subxaanahu watacaala ayaa qur-aankiisa ku sheegaya oo dhahayo qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna inamaa yatadakaru ulul albaabi qofka wax bartay iyo kan aan wax baran isku muuqaal maahan isku waxaan ku yidhaahdaa aragti maahan isku fikir maahan isku guud ahaan marka waxaan rabnaa inaan waxbarashadaas sii wadatan hadduu ilah yidhaahdo waxaan rabnaa si gaar idinkala dardaarmaynaa in aadan waxbarashada aadan joojina haddii deegaankii degmada aad kasoo jeedeen maanta aadan tegi karin ama aan waxbarashadii laga socodsiin karin wax walbo iyo wakti walbo anagaba deegaankaasa kasoo jeednaa waxbarashadana sidaan si lamid ah inaan noogula bilaabay a u dhamaysan weynaa markaasa ama jowhar ha noqoto ama mahaday ha noqoto ama magaalada muqdisho ha noqoto ama degmo kale ha noqote aan wakti u gelina si aan heer ah u gaari lahayno waxaan rabnaa inaan idiin sheegno in aad tihiin mustaqbalkii birituule ee wadankan soomaaliya in aad tihiin macalimiinta beri in aad tihiin maamulayaasha beri in aad tihiin xildhibaanada iyo wasiiradii iyo dadkii madaxda ka ah noqon lahaa guud ahaan wadanka si gaar ah ugu nasab sheega lahaa degmadaas biicad guud ahaan dhegeystayaal intaasi ayaan kusoo gabgabeynaya barnaamijka waxbarashada raadiyo haysna ee magaalada jowhar aan toddobaadkan ugu hadlaynay munaasabad dhiirigelin ah oo loo sameeyey ardayda iskuulka biyo cadda ee magaalada jowhar intuu socday aniga wasaare idinla socodsiinaya dhankii farsamada waa injineer saki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ciinkiisa waxaa idinkaga tegayaa sidaay nabad